xafladan waxaa ay tii tarlan goboda tuman iyo lama arday oo dhammaysadeen qur-aanka kariimka ee qowlka eebiyawey baa ku qayb galay gudoomiyaha degmada xudur maamulka madrasada ibnu cabaas ee ardayda iyo markaas ku baradeen qur-aanka kariimka culimmada degmada waalidiin iyo marti sharaf kale ankoreenkaana kumid ee waalidiintii hubnooga shalduwan ayaa ku qayb galay xaflada iyo ardaydiyo maalin shooba ka ammaaneen dadaalsho iyo oona kala dardaarmeen iyo ardayda sii wadadaan baradowka qur-aanka kariimka
ardaydii madaaristi oo ku gaabi aanoo seedoojo isku dhaafan qur-aankii markaas meelyoonka sheegna ay naganay maalimiinta naftirsho meel ku faday iniyoo ku warqaban ardayda qur-aanka barati ini dabagale oo kasuubiya ardaygangeeki hablada lanqobada ay dhatan sius markaasay ootan galya maya ama qur-aankii gacanta kahaaye xifdii sinya xifdjekijar maalig naftirshay arday uus markaasay kul warqab
meel ku yaabe hoob neef oo baadhimahaay ada bug dhowto saweedi marki la sheeni biya diidyadantun iddo hooba lang nagad walba malku helo caanadii korsheeka nagadaas caana maku helaas laakiin hooba aada meeladhayd ti baadhimada hayti ada ka raamayto maan adan bug dhoonye saas oo kaleetan boohaarta ee caanada badagna ada ka raamayto on bug dhooy hooba caana diida biyugi waraabowka baale markun hankala joogla bugdhowo yalantungna ido hoba lankadagada caana badana lagu hele maalinkana saas oo kaleedu hobaada karaamayt markun cilmo badana ku helaas hal karaamee mayna raayso dadka intaan ku qiibgali iyona dhanba dembigayga dambe waalidkayga la dhaafo marka dheeradawanalaymadalfadi wala ku hadli magaagana dhawidahenkay ilaahay haana diinto mayna raay anfacday waana mayna raayso ilaahay jannatul firdowsun dhasin dhabaantay kulmi kulmi aluniweel assalaamu calaykum tilmaamayan waaguwanuwaguofanaysunkamaagnaudhaade maalinkana ajara laadaanakasi ajaray miyo ajaray galaas janaka galaas sakamadasa oo dhadan janabaka gale nicmada ilaahay kasii markiyaad ilaahinka shukrid iyo ilaahayki ziyaadiyey tan ilaahay lay quraanshay lain shakartum laaziidanakum intaa shukridaas ilaahay markan anagnahad ankumahad naga wadinu kugudubna may markan lana maclumiintii iyo waalidiintii ardadii iyo waalidiintii dhammaantii on hambaryeeye maygu ah hadaf iyo yoolisan lahaytan iyo deertan iskoolaka jereka liimadi imdeed aragdilan tarbiyika jere magmalayas marka arrimo iyo way fadaan ardaydani iyo isku dhaafan anka dambeyntii gudoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud oo shahaadooyin gadoonsi ardayda ayaa ku hadlay muhiimadii awlaadan leta bardowka qur-aanka kariimka daraada ardada oo qalanjubiyaasi oo toogdihor yaa mayleeraayis ee abaalmarin ana sii haatan abaalmarinti boo fadaan hata antabaygu dheegayna beesa beesa waaba ti bal waa jidfuran anagata ogda markan dhasawus hatan antiana dhiiba tumi lamadi arday oo oo mayleraayis ee qur-aan kariimka ee dhammaayan iyo boqol dolarna si ayoona si oo kutaabo iyo walanka gadan eedeedan maasantin tuman iyo lamadon arday oo dhammaysadeen qur-aanka iyo weliba aan ku faa'iideeyi doonana ardayda kale ee deegaanka